wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a jacaylkii tahriibay waxaa kaloo aad maqli doontaan riwaayaddii xuud baa liqay jacaylkii iyo heesihii uu ka qaaday fanaanka salaaderbi waxaan ka maqnayn sheekadii adeegta oo caawo meel xasaasiya maraysa iyo qodobo kale waa caawo iyo caways soomaalidu badi qaxoonti ku tahay wadamo badan oo caalamka ku yaala haddana waxaa la yidhi waa nin iyo waagii waxaa caawa aad iiga qosliyey wiil soomaaliyeed oo weliba hal abuura oo ku sugan xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab oo sheegay in jacaylkiisii ka tahriibtay isna qalbiga ka dhoofay balse xerada qaxoontiga ee xarar dheer haatan ku sugan cabdilaahi jawbo kusoo dhowo barnaamijka caweyska washington ugu horeyna magacaaga iyo meeshaad joogta noogu bilow magacayga oo kaban waa awaan cabdilaahi aadan jawbo halkeed ka soo hadlaysaa jawbo waxaan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed gaar ahaana dhagaxley dhuuniga laquutana w f d iyo waxa dhiilo keemay dadku igu dhahayaan xeryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid looma dhoofi karo meel lama dhaafo xagar dheer dhallinyariyo waayeel jeelda ka bannaan bay dadku wada dhex jiifaan aqal dhibicda roobka iyo dhaxantiiyo qabowga iyo dheelka aad ku geliso dhifan meesha kuma yaal sida caawa oo kale nagu dhacayo roobka nagu daayo gulikooti dhooqaa marka daadku dhinacyada kaga soo dhirbaaxana kugu soo dhacaya hoy laga dhigtaayo dhowr sano ku noola waatay cabdilaahi aniga iyo dhegaystayaashuba weli waxaanu dhegta u raaricinaynaa qisadii jacaylkii adiga kusoo martay sheekada gabadhan jeclayn baa beri waxay tii waa taariibnaawoy isku taariibine isaga jooga badan dadkay liqdaayo waa lagu baaba'ayo kadib ilaahay amarkii waanadeydii may solosiin waxaan ku bilaabayaa waanadii aan ku yidhi gabadha waa taa waxaan idhi sida adan nin tegayo badweyn laashku kuula caariyey oo uu yahaas cunay ayaan ku cabsanayaaye caradaada joog gabadhii hayas carqaladayne dumar carab u tegay faaduma ceebahood badane kuwii horaba cuud sooma dhaqan diinna caasiye ee shirarkaaba laga caayaya carcaraafka daayo walaal calafka imaanso anigana cidliya caashar iyo cadow ha ii loogin oo caawa waa ladanahe hayna kala caydhin baan ku dhahay caawa waan ladanahee hayna kala caydhin ahaa gabadhii ma qaadatay markaa taladaadii may ilaahay ma kala sinin iska socotay oo tagti markaasaan haddana mid kale ka daba tiriye waxaan idhi jacaylka sideen idhah silaabta kalluunka iyo jirjirka doonyaha badda iyo maraakiibta jaad kastaba jambiga moogu sixira dadii hawela jaarka jidaadkayga tahayo intaba aan igaa jeclayn sideeyo waxay haboon dariskiiyo dadkii baan qabsaday waa taha aan kuli tala keenata haddii kale wallahi waan ka daba taariibaya hadaydaan jawaabisin anaa la jahaadayo baddaan u jibaxaya la-aanteed ma soogi karo jeeron helo jow harkii jirada imadeynayso jidkeegu lamaanba waanbaan ku dhahay da maxay keeneen horta da anigu qaxootigaan joogay dabateena dad dabadda ka yimid baa jiray oo xogay dee macnaha jeerkooda buuraya moogtahay waa taha gabadhii aan jeclaaday baa niman bay dabadda ka yimaadeen bay waaba igu qabsadeen ba way dhoof iyo falay waa loo fuudaynaya buufiskaa loo fuudaynaya waxaygaas waxbaan maqlay waa taha markaasa dee fanaanintu waxay awaanintu waxay qaar dabayshay dirsadaan qaar waxay dirsadaan shimbiraha shimbir yahay dabayl yaho gorgor yaho galayl yaho waxaas waa loo maqasha waa taha markaasaan siri wallahi faras baan weli dirsan baan umalaynaya qolyahan awaaninta markaasaad faraskii hawlgelisay faraskii baan hawlgeliyay waa taha waxaan dhahay intaan faakisyada iyo fooneeyayaasha iyo facebook qoraalka iyo fariimaha gudbinayo farsamada casriga iman wax kastoo la fuulo dadka meel fogayaba adigaa u fiicnaa fardihii darwiishka xinfinilamoodiyo faraskii hoygaadhsi farduus bay ga tegayso yartu waa falay suga bisha february iyo april baa la filayaa inay fiilan aadeen ama faran ma haystee nacsal aadmiga fadqalaliyo fawda lagama waayo nacsal igu falay baa ila ficilsamaye faraskii hoygaadhsi faaduma iga tegaysa gabadhaan filaayay faafigiiyo lagdheera baan ka fiirsanayay xalay xalay siidkii lala tegey waa taha faraskii hoygaadhsii firfircoonidaada aan ka faa'iidaystee dusha ii filaasho sida falaga ila duul caawa wa firkay dhaankaali aan filisay faraskaasaan ka dirsaday oo faraskii markaa ma ku qaado ma ku geeyey gabadha agteedii alla muxuu geeyey me me faraskii wuxuu ka bixi waayo waa taha marku marayo webiga taana riifo marku maray webigaasaana lagu qab marka imika xeradii dhadhaab baad xilligaa dhex iska dhex fadhidaa dhadhaab baan xilligaa iska dhex fadhiya markaasaan waxaan ku yidhi haddana ina yahay daraadaa hurdada diida waayada adigaan ku doondoonaya duhur dharaare dahab dahab lugay sidaa tahay ayaan kuu dawariyaa dantaydiba kugu sheega agteeda daayac baan ahay sariir lagu dekeeyey haddaad dabaqya fuulayso kuma seexda darin oo furaas daayay hadantiisa kartay dubay kasoo dhoofay oo daasad lagu keenay oo duuga oo foolxun saadrabada i yaal waxa aan u daalayo aan u lardayoobayo ee aan u degi waayo waa adi daraada degdegi igu soo noqo walaal ha iga soo daayo daayan ama daayaca shaqaadin waa istabaroone istabaroone waan ku dhahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay jawbo weli dhegaystayaal waxaa inoo soo socda qaybtii saddexaad ee waraysigii fanaanka weyn salaad derbi balse aynu milicsanno sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto oo caawa sidaan horeba idiinku sheegay meel aad u xasaasiya maraysa waa kan xasan kaafi qoyste oo halkii toddobaadkii hore aynoo taagnayd inooga anba qaada
maryan waa lagu soo kordhay waxayba la yaabtay ninkan iyada la weynaa oo ilmaynaya hoosteydana yiil intay wax kale ka fakari lahayd bay inta baryadiisii ka yaxyaxday lacagtiina ka qabatay waxay tidhi anigu haddaad ballantaad qaaday oofinaysid anna waan qaaday weli xishood iyo gabarnimuu wejigeeda la ciirayay hadalkaas markay lahaydna iyadoo foorartay dhulka faraha marmarinaysay hadba intay daymo gaaban soo daysay haddiiba isha laabaysay hagoog yarna isku sii owdaysay cabdi baa farxad ooyi gaaray maryan markay jawaabtaas siisay isagoo hadalka boobayana wuxuu yidhi waa sidee maryan dhaar waxaan kuugu marayaa inaan ballantan qaaday oofiyo oo meel marsho haddana adoo mahadsan waxaynu yeelaynaa isla galabtaba ilkaha dahab baynu soo gelinaynaa lacagtaadaasna dhar waxaad rabtid ku soo gado haddii dadku ku weydiiyo cidda dharka kuu gaday ilkahana kuu gelisay waxaad odhanaysaa ciddayadii baa la iiga yimid maryan iyadoon hadlin bay madaxa ruxday taasoy haa tidhi cabdi intuu kacay oo salaamay buu yidhi shaqaan hadda aadayaa dawadii waad qaadanaysaa sidii horena u qaado haddii anoo maqan takhtarkii yimaadana u sheeg meel alla meeshii lagaa hayo oo waxba ha ka qarin waa mid isagu inala socdo anaa horay u aamusiiyeye waa yahay maryan oo aan waxba sheexii ka bi'in baa tidhi cabdi gurigiibuu sii xulxulay oo hooyadii inta u tegey la socodsiiyey siduu u dejiyey arrinta taasoo iyadana uu faray inay dhankeeda majaraha uga qabato bal waa yahaye iska shaqo tag allaa xaal ogo meeluu wax marinaya yaqaane habartii baa tidhi intuusan gurigii ka dhammaan ayaa habartii ka daba qaylisay war hooy ha moogaan reerku qadama haystee cabdi aad buu u naxay markuu taa xasuustay wax hadalahana isagoon ka celin buu sii jiitay niyaduu ku sii qaatay inuu ama qada soo iibiyo ama hadhow maqaayadaha dadka u qadageeyo cabdi baa duhurkii guriga ku soo laabtay isagoo qada iyo alaabo kala wada maryan buu inta dul yimid wuxuu ku yidhi maryan haddaan dabka kuu shido cuntaan keenaye ma ag fadhiisan karaysaa maryan oo markaa si fiican u ladan xagga mooralka maahee xagga kaloo dhan sina weli u baqbaqaysa baa tiri waa yahay waxba dab hashidina iska daa anaa karinayee intay haddiiba soo booday bay qadadii dhardhaartay wakhti yar intaan laga jooginna diyaarisay dhowr bilood baa laga soo wareegay markaas ama subaxa isaga ah maryan oo subaxii dambe canjeelo dubaysaa yaro diiday oo waxba arki weysay ilaa ay inta madaxa qabsatay indhahay wax ka arki weysay isku qabqaba ismay ogayn waxay ahayd walla cugubahoo carcartiisa qaba iyo weliba ciirsila'aantiisa kaloo u dheer eebbow maxay noqon isagooysan ka qasnayn sidiisiina waraaqaha isu dabamarinaya buu halkiisii ka miisaa isuna haystay kan keliyahee dariiqa toosan ku taagan aqoontana u leh sida ama loo shaqeeyo ama loo faano meelahaas buu weligiiba inta isfidhiqiyo dadka kale tusaa aqoon-yahanimo wax dhaliili jiray wuu faani jiray oo iska dhigi jiray nin birta calashaday habartii weyneede maryan la socon lahayd waxna ogeysiin lahayd jiro xun baa dhulka dhigtay oo ku malaastay ilaa ayba isku daranto waxba kala garan weysay walowba gabowna u dheeraayo ay aad cudta u ahayd maryan mar damboo xabaddii canjeelada ahayd ee birta u saarayd ay dhuxul noqotay caradiina qaaciya ur ku qarisay bay miyirsatay way naxday oo birtii kula booday wakhtigu markaa waa aroor hore oo aan sidaa loo soo toostoosin maryan iyo dhiggeeda mooye waxaa iyana jarmaadinayay waa shaqada tirada badane wakhtiga aan lahayn ee ay ka mid tahay inay afarta ilaa afarta iyo barka kacdo ay canjeelo u diyaariso dadka guriga leh oo habarta dhulyaalka ah maahee inta kaleoo dhammi ay ka wada shaqo tegi jireen
waatay xasan kaafiyow dhegaystayaal badan oo caawa ka war helay in la ysku soo kordhay weli waa sugi kari laayiin qaybta dambe ee toddobaadka dambe haatan se aynu jalleecno qaybtii hal abuurka iyo heesaha waa qaybtii saddexaad ee fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi salaad caawa qaybtan aynu ku eegno riwaayaddii xuud baa liqay jacaylkii doorkii aad adigu ka qaadatay iyo heesihii aad ka qaaday xuud baa liqay jacaylka xisaab ku lahaa maxamuud cabdullaahi singub ayaa riwaayadaas iska lahaa maxaad ku matalaysaa adigu riwaayadda xuud baa liqay jacaylka actor ayaan ka ahaa marka maxaa xuudka ku salliday xagguu ugu yimid xuudku xuud baa lagu salliday gabadha waan isbaranay anigu cadaylaan ahaa cadagaan iibi jiray iyaduna muufada kidaar kidaarka muufada iyaduna dugaysay waa taha cad cadagii baa dhoofiyey marka muufadii markay dhooftay ayay haddee adduunay aragtay waa adigu isbedeshay oo jacaylkii meeshii u maaragtay ku wareeray
marka saasaad darteed baad la haydeen xuud baa liqay jacaylkii xuud baa liqay jacaylkii kulley yaa xisaaba ku lahaa saasoo ahaa wata aanu heesihii gudagalna markaa kuwee ka mid ahaa heesihii aad riwaayaddaa ka qaaday adigu taas heeseeda waxaa ka mid a sidii nebi ayuub baan adigu kuu samraayo sidii abu hureyra aa ka mid ahaa ilaahay u samiro ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro waxaan uu habreed galay cawliyo tilmaaniyo afagaalayo diriir cabina maarku wacaya ifkana waxaan u soo baxay aroosamaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maane sida ay rageelbaan u oloolayaayo sida ubaadan dhalayban kugu urfayoobo sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayahay adiguna aqoonso ilidhow daaga ubow sida ay rageelbaan ku oloolayaayo sida ubaadan dhalayban ugu urfayoobo sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiina afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhaho ardaaga ubo
yaa salaam heestaasi aad iyo aad baan u jeclahay waanan hubaa dhegaystayaal badan oo ila dookhiinay aad ula dhaceen bal aynu hore ugu sii soconno heesaha riwaayaddaasi ku jiray jeclalay haddii aan jacayl jirin jawaabtani ma yeedheen haddii aan jecel jirin walba adduunyada ma joogteen
wa hagaagsalaa derbi aad baad u mahadsan tahay waa inooyo toddobaadka dambe iyo qayb kaloo waraysigaasi ka mida guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington waxaan ku soo gabagabeynayaa heestan uu qaadaya fanaanka salaa derbi inta ka horraysana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo cawaysin wanaagsan